waa run weeye waxaan ahaa anigu raggii jubbaland aas-aasayaasheeda ka mid ahaa muddo dheer xilli dhexe ayaan waxoogaa fikriyan ku kala duwanaanay maamulka jubbaland iyo aragtida marka anigu aan ka qabay ma ahayn mid yacnaa maaragta arrin kala duwanaanshahasu ma ahayn mid mxuu aha lafta la jabinayo ma ahayne waxay ahayd mid u baahan in la soxo xilli aan fogeyn oo adigu muddo hadda hal sana dhexdeeda ayaa waxaa muxuu ahaa annaga iyo maamulka naloo kala dabqaaday qaabkii bal waxa aan isku hayno iyo waxyaabahaan ku kala duwannahay inaan isku dayno labada dhinacba maamulka inaan ka heshiin karno arrintaa ayadaa rag aan gadaal ka sheegi doono haddii aan laydmo ayaa muxuu ahaa guusheeda iska lahaa oo annaga iyo maamulka noo dhexeeyey shirkanagii ugu horreeyey madaxweynaha jubbaland aan ku kulannay wuxuu ahaa magaalada nairobi shirkaasoo saacado dheer qaatay aan ka wada hadallay exactly waxyaabihii muxuu ahaa aan islahayn waad ku kala duwan tihiin ama fikirkii aan islahayn idiin dhexeeya oo aragtida waxoogaa lagu kala duwan yahay kulan wuxuu ahaa qaatay saacado runtii madaxweynaha jubbaland wuxuu noo muujiyey soo dhoweyn yacnaa reception aad u fiican ayuu noo muujiyey oo aan isleeyahay runtii waxyaabihii annagu aan ka filaynay already waxaan kala kulannay kulanka dhiga ugu horreeyey ee muxuu ahaa nairobi kulanka isagaa markii nairobi aan ku kulannay wuxuu hordhac u ahaa kulanka dambe ee hadda aan ku nimid magaalada kismaayo marka waxaa weeye kulankaasi wuxuu ahaa kulan runtii hordhac u ahaa kulankannaga hadda magaalada kismaayo waxaan ka wada hadalnay waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin dib u xoraynta jubbaland amniga jubbaland doorashada soo socota ee jubbaland jubbaland sidii horumar loo gaadhsiin lahaa qodobo noocaasa oo ay kuwaas ugu muhiimsan yihiin ayaan madaxweynaha ka hadalnay annagu iskumaanaan haynin madaxweynaha waxyaabaha wax ka duwan oo ah maanan annagu isku haynin maxaa sabab u ah ama gundhig u ah inaad tanaasul samaysaan maamulkana aad la heshiisaan misena aad kismaayo ka soo degtaan arrinta ayadaa haddaan kaaga jawaabo annagu mar walbaba xilligii hore ee aasaasayaasha aan ka mid ahaa xilligii u dhexeeyey ee hadda waxoogaa maamulkaan kala fikir duwanaanay ilaa hadda waxaan annagu mar walba ku shaqaynaynaa waa rabitaanka shacabka jubbaland wey shacabka reer jubbaland baa annaga mar walba dhan xukuma meesha ay nagu hoggaamiyaan ama waxa ay soo dhoweeyaan oo ay u arkaan mar walba inay maslaxada jubbaland ay ku jirto baan annagu mar walba ka shaqaynaynay taasaa waxay kaliftay markii horeba annagu maanaan aaminsanayn wax muxuu ahaa lafdhabar ah ama lafjabin ah oo jubbaland dhibaato u keensanaya annagu hormuudka maanaan ahayn waxaan doonaynay oo keliya waxay ahayd arrimahan hadda maamulka aan ka wada hadallay ee maamulkuna sidii loogu talagalay uu nagu soo dhoweeyey oo macnaheedu yahay wax kasta oo saxiitaan u baahan gacmo gel jira hoos baa loo wada dhaqaa jubbaland tubta nabadda ayay qaadatay hadda ka hor in halkaa ay ku dhammaato oo jubbaland ay isu wada timaado cadowgan maanta muxuu ahaa jubbaland ragaadiyeyna in hal dhinac looga soo wada jeedsado taasaa marka waxay kaliftay inaan isu soo waayahay dhaliishiinna waxay ahayd sidaan miidiyaha ka arkaynay ama aad ku andacoonayseanba in mudaxileedka madaxweynaha oo kale uu dheeraaday dastuurkii in wax laga bedelay idinkuna han uu idinkaga jiray kursigii taa ma ka tanaasujin
waxaa weeye annagu runtii waa run oo dee soomaaliya waxaa ka jira nidaam yacnaa hantida keliya ee ummadda soomaaliyeed maanta ay haysato waa dastuurka yaga buugga yarka dastuurkaa weeye dastuurkaasu heer federaal iyo heer muxuu ahaa level local government intaba wuu u yaallaa hadday wax ku kala duwan yihiinna wax yaroo xeroosaada unbay ku kala duwan yihiin annagu waan qabnaa wayna tahay in wax walba uu leeyahay wakhti iyo muduxileed laakiin sida aan ognahay dastuurka marka qodobadiisa dib ugu noqoto maamulka jubbaland oo kale waxaan ogeyn in golaha golaha maaragtay shacabku inay u kordhiyeen madaxweynaha axmed maxamed islaan muddo hal sano ah kadib waxaa dhacday heer federaal in si wadar ah soomaaliya oo dhanba loogu ogolaaday oo maamuladii kaleo dhanna mid walbaba hal sano uu ku darsaday arrintaa iyadaana waxaa soo gebagabeeyey oo lafteedu ay ku raacday dowladda federaalka ee xasan sheekh maxamuud uu ka yahay madaxweynaha